بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada barnaamijka caalamul yowm oo idaacadda islaamiga al andalus aad ka dhegaysataan maalin walba marka laga reebo maalinimada jimcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalada oo si aada ugu soo dhowaaday magaalada kherson ee koonfurta waddanka yukrein warar sheegaya in kulamo ay qaateen saraakiisha amniga qaranka ee jo biden iyo valadimir putin kiiska isku daygii dil ee cimraan khan ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka bakistan oo weji hor lah yeeshay iyo xukuumadda bakistan oo digniiniya eedamo kulan soo jeedisay dagaallo xoogan ayaa ka socda mid ka mid a magaalooyinka ugu waaweyn ismaamulka oromada ee waddanka etoobiya qodobadaasi wixii soo koray aad maqli doontaan waa mar kale iyo caalamul yowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
waa hagaag aanu ku bilowna barnaamijka ciidamada milatariga ee dowladda ukrein ayaa usii garguuranaya magaalada istraatiijiga ee kherson iyadoona la sheegaya in kulamo ay yeesheen la taliyayaasha dhanka amniga ee biden iyo valadimir putin wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda waddanka ukrein waxaa warbixintan kusoo koobaya walaalka xaaris bariga waddanka ukrein gaar ahaan gobolada loganisk iyo donisk ee ka tirsan mandiqada dombas waxaa lagu soo waramayaa inay kusii xoogeysanayaan duqeymo u geysanayo ciidanka xukuumadda kiyef kuwaas oo ruushku sheegay in ay dhaliyeen khasaare islamarkaana ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta hoostaga maamulka moscow ee ku sugan halkaasi dhanka koonfurta waddankaasi ukrein gobolka kherson waxaa weli ka jira dagaalo iyo isbedelo xoogan ciidamada dalkaasi ayaana la tilmaamayaa in ay wadaan dhulbalaarsi iyo qabsashada deegaan hor leh balse waxaa dhanka taliska ciidamada ruushka ee gobolkaasi uu sheegay in ay sameeyeen ka hortagga weeraro lagu soo qaaday deegaano dhowr ah oo ay gacanta ku hayaan islamarkaana iska difaaceen ciidamada ukrein maamulada xiriirkala leh dowladda ruushka ee gobolka kherson ayaa cabasho kasoo gudbinaya arrimo dhowr ah oo ay tilmaameen inay cadays ku yihiin dadka ku dhaqan deegaanada ay maamulaan kuwaas oo ay ka mid yihiin biyoyari iyo sidoo kale koronto la-aan kadib markii la burburiyo xarumihii laga helaya adeegyadaasi siday warka u dhigeen siday xaqiijinayaan wararka ka imaanaya gobolka kherson tobannaan kun oo dadka deegaanka ah ayaa laga daadguriyey gobolka taas oo dhalisay shaki ku aadan xiriirka arrinkaasi uu la leeyahay digniinta xukuumadda moscow ay ku adireed in ukrein ay gaadiid iyo ciidamo u abaabulayso si ay usoo ceshato gacan ku-haynta deegaanadaasi oo ay ciidamada ruushka la wareegeen islamarkaana ay maamuladooda hoos keeneen mandiqada iyo saddex gobol oo ka tirsanaa ukrein balse moscow ay sheegtay inay qayb ka yihiin dhulka uu maamulo valadimir putin ee ruushka kadib codbixintii bishii sebtembar ee dooda badan ka dhex dhalisay gudaha waddankaasi ruushka ayaa diyaargarowgaasi ku tilmaamay inuu yahay mid laga dheehan karo weerar dhow oo ay kiyef ka soo qaado gobolka kherson ay haatan isku hayaan labada dhinac balse uu ruushku sheeganayo in uu ugu maamul xoogan yahay magaalada bakhmot waxa ay dhacdaa gobolka donisk ee ka tirsan mandiqada dombas halkaas oo ciidanka ruushka uu ka sameynayay horumaro soo jiitamayay in muddo ah magaaladan ayaana muhiimad gaar ah waxay u leedahay ciidamada moscow waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah goobaha ay ka holcayaan dagaalada ugu xoogan ee bariga waddanka ukrein si gaar ah ciidamada ruushka oo xaqiijiyay inay gaaraan hareeraha magaalada bakhmot magaalada istaraatiijiga ah ay warbaahinada qaar tilmaamayaan in dhowr kilomitir meel u jirtaa ay fariisimyaal ka samaysteen ciidamada taabaxsan ruushka ee loo yaqaan wagner sarkaal ka tirsan malishaadkaasi ayaa sheegay in koox uu hogaaminayay ay gacanta ku hayaan laba ka mid ah deegaanada kaabiga ku haya magaalada bakhmot oo dhaca dhanka koonfureed ciidamada ukrein ayaa la sheegay in iyagana ay isku dayayaan ka hortagga weerarada kusoo wajahan magaaladaasi ugu yaraan siddeetan kun oo qof ayaa ku noolaa magaaladan ka hor inta uusan dagaalku ka bilaaban bariga ukrein balse haatan waxaay u muuqataa magaalo lama degaan ah kadib markii ay qeybo badan oo ka mid ah uu haleelay burburka dagaalada iyo duqeymaha ruushka xilli uu sii holcayo dagaalka ka soconaya nawaaxiga magaaladan go-doonka ku jirta waxaa dhanka kale isa soo taraya xaaladda bani-aadinimo ay ku sugan yihiin dadkii iskood uga haray bakhmood ama kuwii lagu qasbay inay deganaadaan saraakiisha ukreiniyiinta ee dhinacyo kale ayaa sheegaya in dadkaasi ay ku nool yihiin rajo ah in ciidamada ukrein ay xaqiijiyaan in ay halkaasi ka ceeriyaan kuwa ay ku tilmaamaan soo duulayaasha oo ah ciidamada ruushka dhanka kherson ku-xigeenka golaha maamulka gobolka u qaabilsan magaalada kherson ayaa sheegay in ciidamada ruushka aysan qorsheynin inay isaga baxaan gobolkaasi waqti xaadirkan waxaana uu intaa ku daray in tiro u dhexeysa labaatan ilaa labaatan iyo shan kun oo ciidamo ruushaan ah ay weli ku sugan yihiin daanta galbeed ee webiga denebro hadalka mas-uulkan ayaa imaanaya iyadoo ku-xigeenka guddoomiyaha kherson ee taabacsan ruushka uu sheegay in ciidamo hubeysan oo ukreiniyiin ah ay taangiyo iyo gaadiid dagaal oo fara badan ay usoo daadguraynayaan dhanka deegaanada kherson dhinaca kale madaxweynaha ukraine valadimir zelenski ayaa sheegay in ciidamada ruushka ay khasaare xoogan kala kulmayaan duulaanka ay kusoo qaadeen gobolka doniska ee bariga ukraine islamarkaana ay hadda isku diyaarinayaan inay weeraro cusub ku qaadaan kaabayaasha tamarta ee waddanka waxa uu zelenski sheegay inuu aaminsan yahay in ruushka uu wado abaabulka ciidamo iyo sidoo kale ilaha ay suurtagalka tahay inuu la kaashado colaadiisa ka dhanka ah ukraine si uu weeraro dheeraada uga soo qaado adeegyada bulshada sida uu hadalka u dhigay oo ay ugu horeeyaan kaabayaasha tamarta isla arrimaha ukraine waxaa soo ifbaxaya warar sheegaya in wadahadallo qarsoodiha ay yeesheen saraakiil amerikaan ah iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ruushka sida uu soo naqlinayo wargeyska wall street journal wargeyskan ayaa kasoo xiganaya mas-uuliyiin in la taliyaha amniga qaran ee mareykanka ninka lagu magacaabo jik solifan oo si qarsoodiha ula hadlay mas-uuliyiinta ugu sarsareysa ee ka hoos shaqeeya valadimir putin oo ah madaxweynaha ruushka saxiifadan ayaa intaa ku dartay in wadahadalladan ay kusoo aadayaan iyadoo ay socdaan iskudayo xad loogu yeelayo halista inuu dhaco loolan ballaaran oo ku salaysan ukraine kuwaasoo sidoo kale moscow looga digayo inay magangasho isticmaalka hubka nucleyeerka ama midka bayolojiga ee waxgumaada saraakiisha ay soo xiganayso warbixinta wargeyskan ayaa sheegaya in wadahadalladan qarsoodigaah looga gol leeyahay in hoos loogu dhigo halista sii kordhaysa israaca iyo in la furo wadooyinka wadahadalka balse aysan ahayn in laga niqaasho xalinta dagaalka sarkaal amerikaan ayaa sheegay in solifan muddadii booqashaduu ku joogay magaalada kiyef uu ugu baaqay madaxda ukraine inay muujiyaan calaamado furfurnaan ah sidoo kalena noqdaan kuwa u nugul wadahadalka ruushka sida ku cad warbixintan ay qortay saxiifadda wall street journal بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
caalamul yoom ayaad degeysanaysaan iminka kusoo dhawaada xubinta guuxa dunida oo ah laaba aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka waa kan nuur cali warsame aada baad u mahadsantahay walaalka maxamed xasan alfaatix bismillaahi araxmaani araxiim diyaarad rakaab siday ayaa ku burburtay harada victoria ee dalka tanzania waxaana socda gurmad loo fidinayo laguna soo badbaadinayo rakaabkii saarnaa diyaaradda goordhow burburtay warbaahinta dalka tanzania ayaa ku warantay in diyaaradda berton air ay ku dhacday harada victoria xilli ay diyaaradda isku dayeysay inay ku degto garoon diyaaradeed oo ku yaala magaalada bukoba ee dalka tanzania cilad farsamo oo ku timid diyaaradda awgeed ayay degi weysay wuxuuna baylood ka garowsaday inuu ku rido gudaha biyaha isagoo isle waxaa yaraan doona waxyeelada soo gaari karta dadyagoo saaran diyaaradda waxaa sidaasi yiri mid ka mid ah madaxda dalka tanzania weli lama sheegin khasaaraha rasmiga ee ka dhashay halkaas hadduu yahay mid nafeed iyo mid hantiyadeed intaba laakiin ciidamada gurmadka degdega ayaa warbaahinta la wadaagay inay wadaan baaritaano ku aadan arrinkan ayna soo gudbin doonaan wixii weerar ah oo kusoo kordha goobta ay ku dhacday diyaaradda waxaa sii kordhay caddeymaha uu keenayo imraan khan ee ku aadan iskudaygi dil ee isagu lagu khaarijin rabay ee ay soo maleegeen madax sarsare oo ka tirsan dowladda haysa talada waddankaas dhanka kale ra-iisul wasaaraha bakistan ee shebhas shariif ayaa madaxa cadaaladda waddanka ugu baaqay in khaan kiiskiisa la geeyo maxkamadda sare ee dalkaas si shacabka iyo madaxdaba ay u ogaadaan dadka uu sheegayo imraan khan inay ka dambeeyaan falkii lagu dili rabay maalintii khamiistii ee lasoo dhaafay laakiin khan ayaan sheegin in maxkamadda uu tegi doono uuna ogolaan doono in kiiskiisa ay qaadaan garsoorayaasha u shaqeeya xukuumadda islaamabad taasi beddelkeedna waxay u muuqataa mid uu ku doonayo inuu ku aalgudsado qaab siyaasadaysan ama ikhtiyaal ku samayn rabo madaxda sarsare ee haysa jagooyinka ugu muhiimsan ee haatan waddanka bakistan imraan khan oo ah toddobaatan jir horey usoo ahaa ra-iisul wasaaraha bakistan ayaa haatan isagiyo xisbigiisa waxay gudaha bakistan ka wadaan howlgallo lagu doonayo in xilka looga tuuro hogaamiyaha hadda haya talada waddankaas ee shehbaas shariif maadaama uu diiday in la qabto doorashooyinkii wakhtigooda laga soo hormariyey dagaal xoogan ayaa ka socda nekamate oo ah mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn oo gobolka oromada ee dalka etoobiya sida ilawareedo ku sugan magaalada ay xaqiijiyeen kooxo hubeysan oo ka tirsan ciidamada xoreynta oromada olf ayaa saaka gudaha u galay magaalada waxayna rasaas ku fureen ciidamada ammaanka ee dowladda sida uu sheegay mid ka mid a dadka deegaanka oo codsaday inaan magaciisa la sheegin subaxnimadii saaka magaalada ayay gudaha u soo galeen rasaas xoogan ayaa laga maqlayay bartamaha magaalada ayuu yidhi wararka waxay sheegayaan in rasaasta ay ka dhacaysay meel u dhow saldhig military oo ku yaala halkaas dowladda etoobiya weli kama aysan hadlin arrinkan kamana bixin wax faahfaahin ah oo qeexaya khasaaraha halkaasi ka dhashay ugu dambeyntii duqa caasimadda ukraine ee kiyef ninka lagu magacaabo vitali kicheko ayaa ka codsaday dadka deegaanka inay u diyaar garoobaan siday uga bixi lahaayeen haddii ay guud ahaan korontada ka go-do magaalada vitali ayaa ku eedeeyey ruushka inay sameeyeen wax kasta oo suurtagal ah si ay magaalada uga dhigaan koronto la-aan biyo la-aan iyo cunto la-aan isagoo sheegay in putin uu doonayo in dhammaan dadka halkan ku sugan ay dhintaan tirkoob la sameeyey ayaa sheegaya in boqolkiiba afartan nidaamka tamarta ee ukraine uu dhaawacmay ama lagu burburiyey weerarada ruushka ee lagu beegsanayo kaabayaasha muhiimka ah maayarka ayaa ku booriyey saddexda milyan ee reer kiyef ee ku haray gudaha caasimadda inay sameeyaan qorshayaal deg deg ah oo ay ugu guurayaan halkaas maadaama xaaladdu ay sii adkaanayso marba marka ka dambeysa dagaalka labadan dowladood ayaa noqonaya mid sii lixaadsaday xilli reer ukraine badankood ay hadda ku nool yihiin nolol midda ugu liidata maadaama moscow ay samaynayso wax walba oo ay kula dagaalami karto dadka ku nool gudaha waddankaas xubintii guuxa waa naga intaas bal markan aan idinku wareejiyo walaalka maxamed xasan alfaatix si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka caalamul yowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay mu-asasada alkataib garabka warbaahineed ee xarakada al-shabaab ayaa baahisay isdaar maqal iyo muuqaal ah oo lagu soo bandhigayo xumaanta manhajka waxbarashada ee kooxda riddada haddaba isdaarkaas waxaa soo daawaday oo warbixintan inoogu diyaariyey ismaaciil salaad
بسم الله الرحمن الرحيم
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما
تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا muuqaalkan oo la daawan karo muddo hal saac ah kuna baxaya luqadda soomaaliga ayay mu'asasada al-kataa'ib ku faaqidaysaa ahamiyadda ay leedahay waxbarashada iyo kaalinta ay ka qaadato sarakaca ummadaha iyo sida ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed uga qataneed tacliin taya leh soddonkii sane ee lasoo dhaafay halka qaybaha dambe lagu soo gudbinayo dadaalka mujaahidiinta ay u galeen sidii ummadda looga haqabtiri lahaa baahiyaha tacliimeed ee haysta ugana xoroobi lahaayeen tacliinta reer galbeedka ee ummadda looga fasahaadinaya diinkooda wuxuu filimku qeybaha hore milicsanayaa manaahiijta waxbarasho ee taala gudaha dalka soomaaliya ee lagu barbaarinayay ubadka soomaaliyeed nusqarnigii ugu dambeeyey kaas oo soo saaray jiil huwan magaca aqoon-yahano balse ku sifaysan ardaalnimo iyo ashahaada la dirirnimo waxaana taasi sabab u ah manaahijta lagu soo waxbaray oo ah kuwa laga soo naqliyey hay-adaha reer galbeedka sida hay-adda yunesko iyo manaahijta waxbarasho ee dowladaha dariska ah ee gaalada ah sida kenya uganda iyo etoobiya filimka waxaa ka qayb qaadanaya dad waayo arag ah oo muddo dheer kasoo shaqaynayay hay-adaha waxbarasho ee soomaaliya kuwaasoo qiray in soomaaliya aysan abid yeelan manhaj waxbarasho iyo muqarar ay u madax bannaan tahay islamarkaana ubadka lagu barbaarin jiray waxbarasho aan waafaqsaneyn diinta islaamka oo lagala soo dhex baxay muqararaad ay diyaariyeen dowladaha gaalada oo aan wax cilaaqo ah la lahayn islaamka bal qaarkood ay yihiin kuwa burinaya islaamnimada
manhajkuu dejiyo waxaa kamid ah maado kacaana kacaana oo thawrada iyo ideolojiyadeeda iyo waxaas maaragtay faafinaya macnaha nidaamka siyaasadeed ay markaas jiray iyo ideolojiyada markaas jirta dadka la barayay
maxaa salka maxaa lagu dhisayaa manhajka manhaj waxaa la rabaa inuu ku dhisan yahay dadkani waxay rumaysan yihiin number one waayo dalkeenna oo kale islaam dalkeenna marka waxyaalaha burburka weyn u keenaya maxaa ka mid ah istaraatiijiyo guudna maynaa dhisin weligeen manhaj aan dhisnay oon ku dhisnay islaamkana ma jirin manhaj aan dhisnay oon ku dhisnay islaamkana ma jirin soomaaliya iyo unesco eh, taariikh dheer ayay isleeyihiin ilaa waktigii xorriyada aan qaadannay wax badan ayaan wada qabannay Eh, maantana waxaa suuragal noqotay inaan dib u nooleyno calaaqaadkii aan la lahayn eh, hay-adda unesco Eh, calaaqaadkaas wuxuu saameyn doonaa waxbarashada hoose waxbarashada sare iyo dhaqanka iyo sayniska iyo technologiga manaahijta noocaas ee soo saarto meel mariso una ololeyso hay-adda unesco ee arrimaha waxbarashada u qaabilsan qaramada midoobay ayaa filimku tilmaamaya inuu soo saaray jiil qur-aan diid ah sunna la dirir ah oo aan la maqashiin karin kitaabka iyo sunnaha iskaba daayay inay aqbalaan in la isku xukumo dowladahana lagu kala socodsiiyo wuxuu soo gudbinayaa filimka madax ka tirsan murtadiinta oo inkiraya axaadiista rasuulka sala allahu calayhi wasalam sida cabdulaahi goodax barre wasiirkii hore ee waxbarashada dowladda ridada Eh, hadda ka hora waxaa la yidhi eh, ninaa inti eh, xadii- xadiifyadii eh, Hmm.
xa- xadiifyadii nabiga waxa- xadiifyadiis Waay.
ayuu ayuu combyuter geliyey Waay.
ardi jaamacad ka baxay oo ahaa waa combyuterise gareeyey wuxuu soo saaray nebiga maalintuu dhashay iyo maalintuu dhintay inta udhexaysa hadduu hadlahay uusan warba joojin waxaan inuusan sheegi karin nebiga maalintuu dhashay iyo maalintuu dhintay inta udhexaysa hadduu hadlahay uusan warba joojin waxaan inuusan sheegi karin
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمتا miraha kharaar iyo mustaqbal xumada laga dhaxlay manhajka unesco ee waddanka la soo geliyey waxaa ka mid ah inuu soo saaray jiil quraan diid ah sunna diid ah marnaba aan la maqashin karin shareecada islaamka iyo wax kasta oo ku tacalluuqa diinta islaamka waa nimanka maanta lagu tilmaamo inay yihiin aqoon-yahano kuna dhiiraday bannaankana la soo istaagay hadallada gaalnimada ah iyo ku jeesjeesidda allaah iyo diintiisa iyo nebigiisa sala allahu calayhi wasalam
cabdinuur sheekh maxamed oo mar soo noqday wasiirkii waxbarashada dowladda ridada iyo xasan maxamed cali oo ahaa agaasimihii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo cali sheekh axmed abuukar oo ahaa guddoomiyihii hore ee jaamacadda muqdisho oo ka soo muuqanaya filimka ayaa qiraya in jiilka soomaaliyeed muddo dheer lagu barbaarinayay laguna waxbarayay manaahij laga keenay waddamada dariska sidaasna lagu fasahaadiyey diinkoodii iyo duunyadooda variety of curricula borrowed from neighboring countries.
manaahij kala duwan oo laga soo minguuriyey waddamada dariska ama ay diyaariyeen hay-adaha enji-ooyada oo uu ku jiro manhajkii waxbarasho ee nidaamkii keligii taliska ahaa ayaa maanta laga isticmaalaa iskuullada iyo jaamacadaha dalka including the previous military regime's school curriculum, are in use today.
soomaaliya waxaa jira manaahij fara badan eh, dhowr manhajaa jirto meel laga kala keenay Mhm.
laga soo qaaday ama kenya laga keenay ama laga keenay eh, imaaraadka ama qof kasta buuggii uu helayo marka waxaa ku jirto dugsiga sare juqraafiga oo kale waxaa ku jirto magaalada kismaayo oo kale inay ka mid tahay en- en- en- wadanka kenya cunuga soomaaliga marka loo dhigayo buuggaas juqraafiga oo kenya laga keenay waxa uu baranayaa in kismaayo ay ka tirsan tahay kenya war aan ogaano ilmaheenna waxa loo dhigaayo maalin dhaweyto markii doodu bilaabatay dad aan arkaynay ee, ee, ku jiray mataqaana social media oo dhahayay manaahijta aan ka dhigano puntland waa manaahijyo kala duwan meelo duwan laga keenay oo aan la garanaynin meesha ke- marna soomaali manhaj ay leedahay ma samayna iyadu kutubta waa la tarjami jira marka hadda waxaa jooga manhaj yaman baa joogtaa kii sacuudigaa joogaa midmasaariyaa joogaa kii ingiriiskaa joogaa kii kenyaa joogaa cid aan joogin ma laha kii imaaraadkaa jooga ugu- markay ugu yartaa toban manhaj maanta dalka way ka jirtaa marka laga yimaado fasaadka akhlaaqiga iyo duulaanada fikriga ah ee laga dhaxlay manaahijta noocan ah waxaa sii dheer in ubadka soomaaliyeed lagu barayey gaalnimo iyo falal kufri ah loona bumbuuni jiray diimaha gaalada iyo falsafadooda ah marka uu qodobkan diiradda saarayo wuxuu filimku dib kugu celinayaa kun afar boqol soddon iyo lixdii xilligaasi oo wafdi ay dirtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu hogaaminayay sheekh maxamed dulyadeyn uu kormeer ku sameeyey iskuullada iyo goobaha waxbarasho ee dalka ayna baaritaan xoogan ku sameeyeen muqararaadka waxbarasho ee yaalla dalka kaas oo ay ku soo arkeen waxyaabo laga argagaxo quluubtana la gilgilato oo ku saabsan gaalnimada iyo dhaqanxumada la barayay laguna barbaarinayay ubadka soomaaliyeedda mowduuca marka wuxuu ku aadan yahay manhajka ay soo saareen qoladan riddada ah inay u soo saareen da'yarta iyo dhallinyarada inay ku barbaariyaan maktabu tarbiya watacliim oo xarakada shabaab ayaa u istaagtay markay akhriyeenna waxay ka soo saareen warqadahan hadda gacantaan ku hayo aniga ilaa waxaan u malaynayaa soddon safxo waa dhan tahay taqriiban meeshan marka waxaa ku qoran qofkii muslima akhriyo wuu la tacajubayaa waxaa meeshan ku qoran marka dhowr qodob waxaa lagu qoray ashkhaas ama murtadiin ah ama gaalo ah oo la ammaanayo la buunbuuninayo waxaa kaloo la ammaanaya oo la buunbuuninaya dowlada wada masiixiyiin ah iyo dalkoodii iyo magaalooyinkoodii waxaa kaloo aad loo ammaanaya oo loo buunbuuninaya hay-aad iyo munadamaad gaalo ah waxaa kaloo la buunbuuninaya oo meesha ku qoran oo aad loo buunbuuninaya mabaadi dhammaanteed markii la isku duuduubo mid kasta iskeeda gaalnimo iyo ridda u keenayso
إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلتا
waxyaabaha la yaab kale ee walaalku ay runtii daraasadoodii ay ku soo arkeen waxaa ka mid ahaa in waxa weeye een manaahij munxarifa oo kala duwan bishata anwaaciha in ubadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah lagu tarbiyeynay Ee, waxyaabaha ay soo bandhigeen runtii waxaa ka mid ahaa walaaluhu oo ay- ayaan ay u keeneen bal ay imtixaano ay soo la qaadayay oo iskoolaqaar ay ka soo qaadeen ay keeneen ayaa waxaa ka mid ahaa in lagu daraaseynayay wilayaadka islaamiga ah ee waxa weeye manaahij kala duwan oo sida hunduus iyo waxa weeye shiico iyo kiristan iyo waxa weeye nooc kasta oo adyaanta caalamka ka jirta ee baadilka oo dhan ah iskoollaa uga furaa wilayaadka islaamiga iyagoo hay-adaha ku hoos dhuumanaya marka waxay keeneen oo la yaab lahaa runtii Een, een, waxay keeneen arday arday muslimiin oo soomaaliya oo ku nool gobollada soomaaliya gobol ka mida oo imtixaan laga qaaday imtixaanka ay soo qaadeen ayaa waxaa ku yaalay arday soomaaliyeed oo la leeyahay ilaahay ciisaan u sii marnaa sax miyaa mise waa khalad oo markaa dhahaya maxay uu ku qasbaya inuu sax waayo dho maxaa yeele macalinka u dhigay ayaa sidaa ugu dhigay wuxuu filimku sidoo kale soo hadal qaadaya tacliinta gobolada waqooyihi halkaasi oo uu tilmaamay in si ka duwan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ay hay-adaha nasaarada ee kirishtanka ah la soo baxeen gaalnimadooda si toos ahna u faafiyaan iyagoo aan cidna uga heebaysanayn wuxuu tusaale usoo qaadanayaa iskuullada iyo jaamacadaha lagu faafiyo diinta nasaarada ee ka furan dhulka waqooyi taasoo ay ku faanayaan madaxda riddada somalilan jonathan iyo ciddii iskuulkan abaamushay abaal weyn bay soomaalilaad u haystaa waannu u mahadnaqaynaa laba boqol iyo dhowr iyo siddeetan in ka badan oo dhallinyaro soomaaliyeeda ayuu jaamacadaha adduunka ugu badan u diray oo ay ku baxday lacag ka badan dhowr iyo soddon milyuun oo inaan itaalka ee dowladweynahayn ayuu carruurtada igu soo baray waan uga mahadnaqaya qarankuna ugu mahadnaqaya qodobka labaad ee uu ka hadlay madaxweynuhu waxa uu yacni la dhacsanaa arrin uu sheegay inay maalgelin weyn uu sameey ay sameeyeen qolada xaruntaasi ama dugsigaasi oo waxa uu sheegay arday dibadda loo diray oo ku dhow saddex boqol oo arday oo ka baxay dugsiga abaarso oo lagu maalgeliyey in ka badan soddon milyan oo doolar Een, waaye kaba soo qaad ba lacag baa lagu maalgeliyey tira badan Een, lacagta qoladii bixisay ma bilaa ujeedday u bixisay ujeeddo maxay ayay ka lahaayeen ujeeddo ma laha miya يعني وحوي ما تعايلين تعليهم بي أيام هاي دكسي هالكن وقسميان وأرددنا وحبرهن وأي دبدها وطرهن ما تعايل با مين جهلين مين حريستين ضد كان وحي إنه كلا نهاي كلا فكر كلا دين ويعني نك أنتو كيم عرف كادونك يعني محوها يقولي مي هالكن دول كان وتشيد ددي سوا معي طبعا وتشيد ولي وتشيد دود وحوي إنه يصوص صاران ضد إياه لمده la fikira ka agdhow oo ay ku shubtaan kana saaraan wixii hore si ay ugu fushadaan mashaariicda ay doonayaan iyadoo laga ambaqaadaya duruufaha qaraar ee laga soo sheegayo lagana hortegayo halista adduun iyo midda aakhiro ee loo horseedayo ubadka soomaaliyeed ayuu filimku sheegayaa inay lama huraan noqotay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dhexda u xirato sidii loo ciribtiri lahaa hay-adaha ku hoolan meelmarinta manaahijta reer galbeedka loona heli lahaa badiil ummadda ku haga tacliin tayaysan oo ku salaysan towxiidka iyo caqiidada saxda ah ee islaamka maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dusha u ritay sidii ummadda looga samata bixin lahaa daloolyada jahliga iyo gaalnimada ee loo horseedayo wuxuu dadaal dheer kadib uu allah waafajiyey inuu soo saaro muqarar waxbarasho oo dugsiyada hoose iyo kuwa dhexe halka dhowaan la filayo inuu soo bandhigo muqarar waxbarasho oo dugsiyada sare ah waxaa filimka lagu soo gudbinayaa xafladii lagu soo bandhigaya muqararka dugsiga dhexe ee uu soo diyaariyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa muqarar lagu dhisay kitaabka iyo sunnaha kana fog meerinta yunesko iyo falsafadaha reer galbeedka ee lagu fasahaadiyey ubadka soomaaliyeed sheekh cabdiraxiin muudey oo ka mid ah mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sharaxaad ka bixinaya muqararkan oo uu soo saaray maktabka iyo rajada ay ka qabaan inuu bedelo dhalanruggii ku socday ubadka soo koraya guud ahaan waxaa loogu talagalay ummadda islaamka ee ku dulmanayd manaahijtii gaalada waynu ka xoroobnay biidni illaahi tacaala falilaahi alxamd manhaj annaga aan degsannay muqarar annaga aan degsannay macallimiin annaga aan tababaranay iyo iskuulaad ka madax bannaan unesco ayaan haysanaa muqararkaani wuxuu u qaybsan yahay laba qaybood cilmi sharci ah iyo cilmi tajriibi ah synis waxa loo yaqaan insha allahu muqarar walba markaan maraayo ayaan biidni illaahi tacaala ku sharxi doonaa ubashiruku hada almuqarar waa maadadii tafsiir atafsiir horey waxay soo qaateen qur-aanka ayay ibtidaayigu ku soo qaateen maantoo dugsiga dhexe waxay marayaan inay qur-aankii tafsiiriyaan ardaydii waa muqararkii tafsiir hadhow kaliya iska qaldamin muqarar ay soo saartay dowladda riddada iyo muqararka islaamka uu leeyahy kan riddada ay soo saartay maxaa waaye waxay yidhaahdeen asagoo qaldaad badan ku jiro wakhtigeeda aan soo bandhigi doono biidni illaahi tacaala tarbiya islaamiya bes annagana altafsiir altawxiid alxadiid alfiq waa meeqamaad waa afar soo maa boqol ayaa lagu saxaa boqol ayaa lagu saxaa boqol ayaa lagu saxaa boqol ayaa lagu saxaa afar boqol iyo boqol farqiga u dhexeeya waa garan kartaan soo maa baaraka allahu fiikum sheekh jaamac cabdisalaam oo ka qaybgelaya xafladda ayaa tilmaamay in manaahijta waxbarasho lagu garto jihada ay ku jihaysatay ummadda doonaysa inay xaqiijiso horumar adduunyo iyo mid aakhiro wuxuuna bogaadiyey dadaalkan weyn ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhabarka ugu ridatay ee ah in ummadda soomaaliyeed loo helo manhaj islaami ah oo ka madax bannaan kuwa reer galbeedka saliibiga ah
manhajku waa meesha laga fiiriyey cinwaanka laga qiyaaso ummadda shawdka ay ku socotay iyo xawliga ay goynayso nin qolada manaahijta dejiye ah baa waxaa la yidhi baa la yidhi ummad dadaalaysaa goormay horumar gaari kartaa intee sano bay ummaddu horumar ku gaari kartaa dadaalaysa markaasuu yidhi dulluunii bima calaa manhajiha manhajkeeda ay tusi yidhi markaasaan idiin sheegayahay manhajka u degsan itusiya xaqiiqadu waa saas ummadda islaamka manhajka ay ku horumartay waa kitaabka iyo sunnada wey soo kelimadii ma wada xasuuseen cumar ibn khadaab radia allahu canhu markuu dhahayey naxnu ummatun acazana allahu bihada diin acazana allahu bilislaam famaama nabtaqi lcizata bigayri adallana allah duulaanka fikriga ah ee maanta dhalan rogay muslimiinta ayaa ah mid ay si adag uga soo shaqeeyeen gaalada kuwaas oo geed dheer iyo mid gaabanba u fuulay sidii ay ummadda ugu fasahaadin lahaayeen caqiidadooda una soo dhexgeliyaan manaahijtooda si ay u qabsadaan dhulalkooda iyo boobaan khayraadkooda maadaama ummadda muslimkaa la ogaaday inaan looga guulaysan karin dagaalada militari iyadoo aan laga leexin dhabbaha toosan ee diinkooda sida uu tibaaxayo sheekh maxamed bishaar waxay daraaseeyaan cilmiga dadkan iyo dhaqanka dadkan ayay daraaseeyaan waxay markaa soo saareen ay ogaadeen ummad habeenkiina taagan ee rabbigeed ku xihan maalintiina u taagan masaalixdooda adduunye iyo aakhiro u taagan halkaasaa marka waxay maaragtay maxaan ku rahdaa ka cabireen ummad habeenkiina rabbi caabudayso oo ruubaan ah maalintiina maaragtay maxaan ku rahaa fursaan ahoo dagaal u taagan inaan laga guulaysan karin natiijadu marka maxay tahay ummaddaasi lagu beddeli karo mithaal yar haddaan soo qaado dadkaa la soo diray tusaalayaasha ay bixiyeen waxaa ka mid ahaa nin ka mida wuxuu arkay caruur shiishka baranayso kabdhowga badanaysa meeshii maaragtay maxaan ku rahdaa hadafka nin walban si suu gaal u dili lahaa caruur macnaha ka fakiraysa oo fakirkooda iyo hamigooda u yahay seed gaal ut- u dishaa shiishka maaragtay maxaan ku rahaa meel dhigtay oo towbaranayo u yimi nin ka mid a marka toban fallaaroodu gamay hal xab buu la gafay canugii oynayooo fakirsan oo ku fakirsan gaal baa iga baxsaday ayuu soo dul istaagay markaasaa wuxuu yidhi say ku dhici kartaa ummad ku fakiraysa taa ayada ah in lagaga guulaysto waa in marka laga shaqeeyo ummaddaasi sidii loo bedeli lahaa qaswul fikrigan ummadda muslimiinta maskaxdeeda in lagu soo duulo ah waxa weyn meeshuu ka bilowda weeye sheekh xasan yacquub cali ayaa ugu dambayntii kasoo muuqanaya filimka kaasoo tilmaamaya in halganka ay ku jiraan mujaahidiinta uu hadda un bilow yahay maadaama mujaahidiintu ay soo saareen manhaj waxbarasho oo liddi ku ah midka ay gaalada ku haysatay ummadda wuxuuna sheegay inaysan mujaahidiintu ka labalabayn doonin tallaabo weliba oo lagu horumarinayo ummaddan isku dayi doonaan in la helo dowlad islaami ah oo isku filan dhan welibana iska kaafin kartaa annaga maanta walaalihiinna mujaahidiinta ah meesha ku nool ee jooga dowlad islaami ah xoog leh ama khilaafa islaamiya ayaannu xaawalaynaa dowlad muslimiinta ay ku nastaanaan xaawalaynaa owna muutafa nucdara wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
gebi ahaanba intaas ayaan kusoo gabagabaynay caalamul yowm sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu